Iskaashada gaadiidleyda Galmudug ayaa si weyn u taageeray dhismaha wadada laamiga isku xirta magaalooyinka Dhuusaraab iyo Guriceel. Dhismaha wadadan isla waxaa loo dhagax dhigay bishii May 2025 waxaana gelinteeda mas'uul ka ah maamulka Galmudug iyadoo la kaashanaya qaybaha ka duwan bulshada deegaanada Galmudug. Wadadan muddada dheer burbursaneed ayaa hadda waxa ay laga dareemayaa horumar muuqda dhanka dhismaha ah. Gudoomiyaha iskaashatada gaadiidleyda Galmudug iyo qaar ka mid ah gaadiidleyda ayaa soo dhaweeyay dhismaha wadada iyagoona sheegay qayb ka qaadan sidii loo horumari lahaa dhismaha wadada isku xirta magaalooyinka galmudug ee guracali dhusmareeb
awal wadadan waxaa soo bilaabay asalkeedii dadka gaadiidleyda oo wadadan isticmaala ciday rabaan ha ahaadaano ayagaasaa bilaabay waatan lacagtii laydinka qaadi jiray oo aad ula baxdeen ilaahay dartiis idinkana ha iska xumaynina waxaan leenahay niyadiinna labaatankii doolar ama soddonkii doolar la qaadi jiray waxaas aad ujeediin iyo wax kasii fiicana ka soo socda waxaan rabnaa idinkuna inuu aragtiin inay tahay wixii aad la baxdeen meeshaas meesha ugu khayrka badan wax lagula baxo inay tahay lagu sii taro lacagta la dhiibo baabuureydan leeyahay waana u jeediin kolley intii hadda wadada martana waa aragtay intii aan wadada marina waxaan rabnaa inaan u sheegno wadadu meeshaasay maraysaa waana fiican tahay ha laga qayb qaato meel fiicanuu maraa muddo hal bil iyo baruu socdaa birshii iyo bartii oo uu socdana shaqada qabsoontay shaqo aad iyo aad u wanaagsan oo maaragtay dhiirigelin leh waaye marka koowaad marka waxaan u mahad celinaynaa dowladda galmudug dhammaanteed baabuuraydii lacagtan laga bilowday oo bixisay oo tobanka doolar iyo shanta doolar iyo u bixiday iyo labaatanka doolar waxaan u sheegaynaa haddii ay qabeen in waxaa laga qaadaahu ay maaragtay meel kale ay ku socdaan maantay u jeedaan waxqabadkoodii inay ka badiyaan oo intii kale iyo in ka badan ay ku sii daraan aan ayakan ugu baaqaynaa waxa qof qaataa waxama matarayaan laakiin waxa wadada caamka lagu bixiyo oo maaragtay wadadanoo kale lagu bixiyo tobankii doolar waa taas maanta waa muuqataa haddii hal qof jeebkiis ku baxdana ku dhacdana waxaaba ma darteen gelmudug keliya ma laha meeshaan waxaa iska leh inta wadadaa marta casayr bintaas kambooni waa jid macnaha halbuuraho la maro marka wixii galoo dhaqaalaana waxay noqonayaan intaas waxay manaafic wada ah oo annagu na anfaca ummadda kaloo socotana anfaca marka rajo fiicanaan ka qabnaa haddii alla yidhaahdo waana soo dhaweyhaynaa maamulka galmudug ee sharafta leh meeshan ka dhisan shacabkiisana inuu la shaqeeyana go'aan ku gaarana waanu mahad celinaynaa inta ka dhimanna ka buuxiyaan haddii alla yidhaahdo tiyamha kale oo reer galmudugana iyaguna dhaqaalaha inta gacanta furaan kilomitir ninkii qaadaa iyo ninkii laba qaadaa iyo ninkii saddex qaadaa iyo ninkii wax ku darsaaba dhismaha wadadan ayaa sidoo kale waxuu ka sar u qaadi doonaa dhaqaalaha galmudug iyo sidoo kale ka gobolka isagoona fududaynaya isku socodka ganacsiga adeegyada caafimaadka waxbarashada iyo sidoo kale qaybaha ka duulashada deegaanada galmudug